bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa sagaalka bisha abril sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhowaada warka reediyo wardheer oo dhan gudoomiyaha hay-adda culimowdiinka soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad ayaa sheegay in iskudayii dilka ay shalay la doonayay in lagu khaarijiyo hadda ay baaritaano socdaan oo dowladda soomaaliyana ay baaritaano ka samaynayso waxyaabaha qaraxaasi dhaliyay haddii ay ahaayeen waxyaabo baabuurka loogu dhex qariyay ama miino dhulka lagu aasay intuba sheekh bashiir axmed salaad oo shalay keligii dambe shir jir ayd ku qabtee magaalada muqdisho ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay mid ay kooxda shabaabka ku doonayaan inay ku dabargooyaan culimowdiinka iyo guud ahaanba shacbiga soomaaliyeed laakiin iyagu marnaba aysan ka niid jabaynin in ummadda soomaaliyeed ay baraarujiyaan sheekh bashiir axmed salaad waxa uu sheegay inaanu wax dhibaato ay kasoo gaarin weerarkaasi lagu qaaday shalay oo qaraxana sida muuqatay uu ka dhacay meel dhinaciisa ah xilli uu gaariga qaybta dambe uu ka fadhiyay meesha qarax uu qabsadayna ay ahayd isla qaybta dambe ee gaariga wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya ayaa isaguna waxa uu sheegay in hadda iyo wixii ka dambeeya ay dowladdu xil weyn iska saari doonto sidii ammaanka culimowdiinka loo sugi lahaa madaxweynaha soomaaliya ayaa dhinaca kale shalay booqday xerooyin ku yaalla magaalada muqdisho halkaas oo tababaro ay uga socdaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwo loogu talagalay inay sugaan amniga caasimadda soomaaliya oo muqdisho ilaa iyo kun askari ku dhowaad oo ciidanka dowladda soomaaliya ka mid ah ayaa tababar waxa uu uga socdaa dugsiga tababarka ciidamada boliiska jenaraal kaahiye kuwaasoo la sheegay ciidankaas inay yihiin ciidan aan wax balwada lahayn ayna ka qayb qaadan doonaan sugidda ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaa madaxweynuhu kula dardaarmay ciidankaas inay u dhabar adeegaan howsha ay bulshada u igmatay isagoo sidoo kalena booqday xerada jasiira ee duleedka magaalada muqdisho halkaas oo ciidamo kale oo milatari ah tababar uu uga socdo warbixinadii ugu dambeeyey arrimahaasi waxaa magaalada muqdisho ka soo diray waryahayaga maxamed nuur amiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii shalay ahayd wuxuu tababaro usoo xiray boqolaal ciidamo ah kuwaas oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya mar uu kula hadlayay ciidamadaasi iskoolka jenaraal kaahi ee iskool buliisia ayaa waxa uu kula dardaarmay in ay fuliyaan waajibaadkii ay barteen waxa uuna uga digay in shacabka soomaaliyeed meelaha ay ciidanka ka agdhow yihiin ay ka cararaan wuxuuna madaxweynaha ciidankaasi kula dardaarmay in ay kasbadaan niyadda shacabka soomaaliyeed ee meeshii ay ka carari lahayn ciidanka loo baahan yahay inay usoo cararaan ciidanka waxauna madaxweynaha soomaaliya ugu dambeyn ciidankaasi ku booriyey in ay ka qayb qaataan dib u soo celinta rajada shacabka soomaaliyeed dhanka kale xukuumadda soomaaliya ayaa ballan qaaday inay sugi doonaan ammaanka culimaa udiinka soomaaliyeed kadib markii maalintii shalay ahayd qarax lagula eegtay gudaha magaalada muqdisho sheekh bashiir axmed salaad oo ahaa gudoomiyaha majmac culimmada soomaaliyeed xilli uu kasoo baxay gurigiisa sheekha ayaa gaarigiisii waxaa loogu xiray waxyaabaha qarxa inkastoo wax khasaare aysan kasoo gaarin dhibaatadaasi lala damacsanaa haddana waxa ay ku eedeysay xukuumadda soomaaliya falkaasi inay ka dambeeyeen maleeshiyada al-shabaab kuwaasoo caadaysay waxyeeleynta ummadda soomaaliyeed waxaa wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya mudane ciil mooge oo habeenkii xalay ah la hadlayay idaacadda afka dowladda ku hadasha waxa uu sheegay in tilaabo laga qaadi doono dadkii ka dambeeyey falkaasi lana sugi doono ammaanka culimmada soomaaliyeed
sheekh bashiir iyo asxaabtiisa sheekh nuur iyo rag badan oo culimo oo runtiina soo jeestay inay hadla ummadda u sheegaan nabaduudkana u sheegaan inuusan maslaxad wadin diin ahaanna u sheegaan inay faashil yihiin ayaa muxuu ahaayey maanta sigtay annaguna waanu ardaa xambaareenayna xambaarinta u dambaysa xambaareenna xukumad ahaan waxaa laala wixii suuragala oo aanu nabadgelyadeeda kusoo karnana waa ka rajayna muxuu ahaay laakiin shacab ahaan waxaan dhihi lahaa tusala ahaan shacabka soomaaliyeed inay tahay arrimahani aaminsan in muxuu ahaay culimadiinkii hoggaanka u ahayd muxuu ahaayey xaqa ka kawaadan xaqa sheegaysa ka sheegaysa gardarrada ay muxuu ahaay ummadda ku hayaan soomaaliyeed inay isku dayaan inay aaminsiiyaan waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ay ka raysatay qaraxyadii aadka u faraha badnaa iyo sidoo kale falal liddi ku ah ammaanka magaalada muqdisho kuwaas oo ka dhacaya meelo ka meelo ka mid ah gudaha magaalada muqdisho waxaana inta badan ciidamada ammaanka ay ku guulaysteen inay hakiyaan waxyeelada kasoo gaaraysa shacabka soomaaliyeed shi- shirqoolada ka dhanka ah ee ay mareegaan maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo diidan nabad ka hana qaada dalka soomaaliya maxamed nuur wardhe redio muqdisho
cisbitaalka hooyada yadlaanka ee banaadir ee magaalada muqdisho oo ka mid ah cisbitaaladii waxyeelada ka soo gaartay dagaaladii sokeeye ee dalka soomaaliya ka dhacay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey sameynaya adeegyo caafimaad oo dadweynaha ku dhaqan gobolka banaadir ay si aad uga faa'iidaysanayeen iyadoo isla mar ahaantaasina cisbitaalkaasi dhinaca kale uu qaabilayay carruur aad u fara badan iyo hooyooyin layl daran xanuuno kala gadisan haddaba warbixinadii ugu dambeeyey arrimahaasi iyo sida uu cisbitaalku u shaqeeyo waxaa warbixintan ku faahfaahinaya wariyahayaga maxamed nuur amiin oo boqosho ku tegey xarunta cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir lana kulmay qaar ka mid ah madaxda cisbitaalkaas cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ayaa maanta waxaan kula kulmay madaxa caafimaadka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka banaadir qaybta caruurta doctore saluul iyadoona iiga sheekaysay xaaladda caafimaad ee isbitaalka banaadir haddii aan warbixin ka siiyo maxay ahayd raadiga maxaa- waxyaabaha oo xaaladda isbitaalka iyo guud ahaan isbitaalkan iyo waxaa isbitaalka banaadir qaybihiisa waxay u qayb waxa u qabto waxaa ugu muhiimsan qaybta caruurta qaybta haweenka qaybta qalliinka qaybta dadka waaweyn lagu daaweeyo qaybihiisa waaweyn waaye qaybta caruurta waxay kaloo gaar ahaan leedahay qayb lagu daaweeyo shubanka hadday noqon lahayd caruur iyo hadday noqon lahayd dad waaweyn muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray doctoreso inuu magaalada ka dilaacay cudurka shuban biyoodka ah tirada rasmiga horta idiin soo gaartay xilligaasi shubanka oo ka dilaacay magaalada iyo haddii ay jiraan carruur gudaha isbitaalka ugu geeriyooto cudurkaasi way jiraan isbitaalka maadaama uu yahay isbitaalka ugu weyn oo lagu daaweeyo shubanka dad badan ayaa lasoo gaarsiiyey bishii maarso oo kale ilaa iyo toddoba boqol iyo labaatan oo gaarayeen kiisas lasoo gaarsiiyey wiigan hadda bisha april oo bilowda shalay ku ekaay toddobada bisha waxaa lasoo gaarsiiyey ilaa iyo to- boqol iyo toddobaatan iyo afar marka shubanku wiig kasta oo waa jiraa maxay ahayd mar kastana waa soo kordhayaa ilaa iyo dadka la keena labaatan ilaa soddon ayay u dhexeeyaan maalintii luul oo run ahaantii ka ay ka muuqatay sida ay ugu xun tahay dhibaatada la soo dirisay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aadka u liita ee aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka isbitaalada kale ayaa waxa ay ku dheeraatay ka hadalka iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay qabaan dadkaasi iyadoona sheegtay inay dadka qaar yihiin kuwa aan waxba looga qaban karin gudaha isbitaalka ayna jiraan caruur ku dhasha xanuunka kuwaasoona gudaha magaalada muqdisho waxba looga qaban karin way jiraan mar kasta ayna soo maraan maadaama isbitaalku uu weyn yahay horta cudurada aa sheegto oo dabka dhalidda kuwaas wax badanaa soomaalida wax waa ka qaban karnaa anaga waddan gudihiisa wax waa looga qaban karaa waxyaabaha aan waddanka waxba looga qaban karin oo aada caqabado ah waxaa ka mid ah waxa lagu dhasho oo la dhaho maxay ahayd malformationada inuu meel maxay ahayd caloosha xiran tahay mid dabada xiran tahay something like that qaarkood qalliina loo sameeya qaarkood waxay u baahnaanayaan qalliin labaad iyo waxa waxaa jira cudurka kansarka oo asna aada u badan oo dad badan isbitaallada la jiifaan waxaa jirta cudurada oo keliyaha inay shaqey waayaan oo kaleeto waxay u bahnaanaa diyaalis waddankaan ma lahan qofku waxa hortaada ku dhimana waana qof wax loo qaban karo haddii adduunka la geyn lahay ama waddankaba la keeno qalabkaas oo looga shaqeey dadna loo tababaro inkastoo ay adag tahay xaaladda caafimaad ee ay dadkaasi qaar ku sugan yihiin oo aan indhaheenna kusoo aragnay ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin kala gedisan ee la soo dirsay muddooyinkii ugu dambeeyey shacabka soomaaliyeed haddii ah leed dhanka caafimaadka iyo sidoo kale khibradda ay u leeyihiin dhakhaatiirta soomaaliyeed intooda badan qalliinada cudurrada ay ku dhashaan carruurta soomaaliyeed kuwaasoona waxba looga qaban karin gudaha dalka soomaaliya haddii aanan loo helin qalabka ay sheegtay digtooraysada oona u baahan in loo tababaro dhakhaatiirta marka lasoo gaarsiiyo gudaha dalka soomaaliya dhegeystayaal waraysiga digtooraysada oo dhinacyo badan taabanaya waxaad ku dhegaysan doontaan ama aad kaga bogo doontaan barnaamijka raatraac ee wardhe redio ka baxa insha allah maxamed nuur wardhe redio muqdisho
dowladda maraykanka ayaa saanad milatari sheegtay inay usoo diri doonto dowladda soomaaliya si loo adkeeyo ammaanka dalka soomaaliya oo dowladda soomaaliya iyo dowladda maraykankana xiriirkooda uu wanaagsanaado madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa sheegay isniintii shalay inuu go-aansaday inuu sanado milatari oo huba uu siiyo dowladda soomaaliya si loo xoojiyo ammaanka dalka soomaaliya guud ahaantiisaba qoraal uu abooma u diray xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayuu ku sheegay inuu go-aansaday inuu saanadaasi ciidan oo hub ay ku jiraan uu u diro soomaaliya taasuu sheegay inaanay ka hor imaanin sharciga maraykanka iyo midka caalamiga kadib markii dhowaantan laga qaaday soomaaliya qayb ka mid a cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaantan isna waxa uu sheegay in muddo laba bilood gudahood ay rajaynayaan in hubkii ugu horreeyay soomaaliya ay hesho muddo labaiyo labaatan sana kadib markii cunaqabateynta hubka ee saaran soomaaliya laga qaaday warka waad ka dhegeysanayseen radio wardada khayaarta qiimaha ee qadrinta inaga mudan waa nageynta